barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta af soomaaliga e v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka afimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa arbaco bisha juun waa afar iyo toban sanadku waa laba kun toddobiyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socotiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah caashe ibraahim
qodobada aan idinku hayno barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid a dhallinyaro isgood isku xilsaaray wacyigelinta bulshada oo ku sugan magaalada nairobi hungadaan ku raystaanoo hoos ka soo kacaye hir caleena aniguo arkaan omoska haygushaaye hindisihii waxaa iigu dhacay higso meel kale eebow hoggaan daacadoo hadhaca noo waaba eebow qaxoontiga habqamay wiilka hira diifta eebow ducada hooriya ah igu qarin doorkan eebow soomaalida ka habee heel kastaba aaday
dhallinyaro ku sugan magaalada boosaaso oo iskaashata ah oo la yimid shaqo abuur iyagoo oo ku bahoobay xirfadahooda iyo wax soo saarka ay sameeyaan ayaad sidoo kale maqli doontaan marka fadhigayga waa boosaaso dhallinyara ku midaysan waxaa ka shaqeeya dhallinyaro xirfad leh waxaan ku shaqaynaa software iyo agab kala duwan waana warbaahin gaar loo leeyahay oo dhallinyaro
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale oo aad u xiiso badan ayaanu idinku haynaa barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese ku soo dhowaada qodobadii caalamka ugu waaweynaa
dabdamiyeyaasha ayaa maanta oo arbaco ah sii wada iskuday ay ku daminayaan dabkii ugu xumaa inta la xusuusto oo ka kacay dabaq afar iyo labaatan biyaana ah oo ku yaala galbeedka magaalada london saacado kadib markii dabka uu bilowday ayaa kooxaha gurmadka waxa ay ka shaqaynayaan in ay soo badbaadiyaan dadka ku dhex niban dhismaha islamarkaana ay tiriyaan kuwa dhintay waxaan aad uga xumahay inaan xaqiijiyo in khasaare nafeed uu jiro waxaa sidaasi tiri madaxa dabdamiska london waxa ay sheegtay in weli aysan xaqiijin karin tirada rasmiga ah ee khasaaraha sababo la xiriira xaaladda oo isbedelaysa dadka dariska ah dadka dariska la ah dhismaha ayaa waxa ay sheegeen inay maqleen dad ku qaylinaya in la caawiyo iyada oo dabkuna uu dabaqa oo dhan ku baahay xilli dad badani ay gudaha ku xaniban yihiin dadka ku sugan gudaha dabaqa ayaa qaarkood waxa ay xalay daaqada ka iftiiminayeen telefoonadooda gacanta si loo arko oo loo caawiyo dabaqan ayaa ka kooban af boqol iyo afartan aqal waxaana ku nool qiyaastii shan boqol oo qof
xiriirlaalyaha guud ee maraykanka jeff sessions ayaa been ku tilmaamay wararka sheegaya inuu ku lug lahaa qaabkii ay ruushka ugu tala galeen inay ku khalkhaliyaan doorashadii maraykanka jeff sessions ayaa sida u sheegay mar uu shalay hortegay golaha senatka gaar ahaan guddiga sirdoonka kuwaasi oo baanaya arrinta la xidhiidha faragelinta ruushka ee doorashada xeerlaalyaha guud ayaa sheegay in haddii ay arrintaasi jirto uu islamarkiiba uu ka tegi lahaa xilkii uu hore usoo qabtay oo ahaa la taliyaha madaxweyne trump ee ammaanka qaranka waxaa kaloo sheegay in markii uu ahaa senatar ka tirsan golaha senadka uu sanadkii hore laba mar la kulmay safiirka ruushka u jooga washington tallaabadaasi oo uu ku tilmaamay mid aan sharciga ka hor imanaynin
barnaamijka gudagal ee dhallinyaro soomaaliyeed oo ku sugan magaalada nairobi oo si iskooda ah isu xilsaaray ayaa isugu xilsaareen wacyigelinta bulshada ee xaafada ee aafada tahriibka maandooriyayaasha iyo sidoo kale qabyaaladda iyo ka qayb qaadashada colaadaha ayaa waxay soo bandhigeen muuqaalo video ah oo iyo majaajilooyin amaba suugaan ay ku adeegsanayaan wacyigelintooda wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed ayaa la kulmay dhallinyaradaasi waxaana uu nooga soo diray warbixintan xaafadda isliya ee magaalada nairobi waxaa ku nool dhallinyaro soomaaliyeed oo soo saara filimaan ama rawaayado ay ku wacyigelinayaan qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed dhallinyaradan oo lagu kala magacaabo igare yaasiin xaaji iyo sidoo kale cabdishukri maxamed jaamac waxa ay jilaan amaba ay soo saaraan aflaan ay ugu talagaleen in ay bulshada kula hadlaan oo ay u gudbinayaan fariimo ka turjumaya nolosha kala duwan ee soomaalida ay ku nool yihiin ni iga riwey magacaygu igare yaasiin xaaji ni sheekooyinka gaaban baan soo saaraayo dadkan ku wacyigelinaayo tahriibta iyo qabyaalada iyo daroogada iyo wixii la halmaada baan ku hadalaa wixii markaa anaga nala qumanaaday aan Soomaaliya waad ka hadli kartaanoo bulshada dhibaato ku hayaana waanu anagoo ka duulayno ama ka hor imaanaano wadada wanaagsan u sheegaynaan jilaa markaanu arnay inay aad iyo aad u baahan tahay in laga hadlo baanu bilownay inaanu isu tagno aniga ninka saaxiibka cabdishuuri iyo dhalinyaro kale oo hadda iga maqan oo halkan nagaga maqan oon salaamayno naga mid ah intaan isu tagnay baanu fikriyaanu saas samayno oo hindisahaas nagu kalifay taasay ahayd marka goormaa bilowdeen hawshan dhowr sanaan u wednay riwaayadaha aada disheen ilaa iyo hadda kuwa caan baxay ee bulshada aad kula hadasheen Mm.
kuwee ka mida waxaa ka mid a moogiya mukhalas oo tii noogu horreysay ah oo mukhalaska iyo adigu magaceeda laga garanaya moogiya mukhalas baa layidhahaa waxaa ku xigtay tii la odhan jiray ee maxaa qurbaha iga qabsaday waa qarsanayaa waxaa ku xigay guurrey oo ilaa mm, guurrey ilaa qaxuuligeed baa ha guurrey oo ilaa qixuligeedi baan nahay adigu waa dhowr sheeko oo gaagaaban mooge iyo mukhalas oo kale haddii aad eh, bulshada u sharaxdo maxay ka hadlaysay riwaayadaas mooge iyo mukhalas waa qofaan waxba ogeyn iyo qof odhanaya anaa ku dhoofinayo adigu waa qof yimid oo waddanka yimid waxaa iska jira ma ogtahay qof baa ku imaanaya wuxuu ku odhanaya waddanka maraykanka anaa iskalo halkanuu ku yaalaa dhow haddaan ku geynaya adiguna moogihii baa tahay oo tusaale ahaan weeye moogta. Adig- marka ogid ha waxaa ha waxba kama ogido mas waad iska aaminaysaa wuxuu ku odhanaya intaasoo kun oo dollar keen oo meel baynu dhiganaynaa wakaas wakaa waxbuu kuusoo macmacayaayo ninkan hadda magaalada muu dhaafin oo hadduu doono saa u tiim iyar buu kaa sooriy laba heer buu kaa sooriy hadduu doono moogta kadibna aan wey qofkii dee saasaa lagu furanaya marka mooge waa qofkaan waxba ogeyn ee lacagta laga daadsanayay mukhaliskuna de waa kii sheegaya bahasha khatarta ah waa kaas waa kaa marka bulshada soomaalida eh, oo inta badan ay wajahaan dhibaatooyinka noocan oo kale ah ee dhanka tahriibka iyo colaadaha oo kale eh, markaad riwaayadahan aad soo saartaan aad ku wacyigelinaysaan ma jir maxaa isbedeloo bulshada ku yimid niyow een, horta bulshadoo dhan maanaan dhex marin laakiin dad doorahoo aada xoogaa xoogaaya oo sheekooyinka aanu samaynay mid odhanaya allah anaad maanaadi aragteen maanaadi daawanayseen anaya ku dhacday iyo mid odhanaya niyow midaan garanaya ku dhacday iyo mid yidhaahda meesheedii baad dhigteen qoodhay iyo xerada iyo xiinta iyo xawaday halkaa kasii wada bay u badan yihiin de waa kaa marka iyagaa lagu sii dhiirageliyo oo dadku bulshada iyagaa lagu sii dhiirageliyo oo de waxaad samaynaysaa dadka dhexdiisaad ka samaynaysaa qofku dee markaad wax khaldeen dadka dhexdiisaad ka arkaysaa markaad wax saxdana dadka dhexdoodaad ka arkaysaa bulshada aad markaad la hadlayso aad ku hadlayso fahmaya waayahay marka in riwaayada la sameeyo oo shaqadaas la qabto waa shaqo aada u adag idinkuna dhalinyaro ku nool magaalada nairobi oo aad tihiin yaa gacan idinka siinaya arrintan aniga horta cid aan ku tiirsanahay oo noola ah horta oo naga gacansisaa ma jirto annagaasaan samayna ilaahina wuu nagu garab galaa dee sidaasaana ku dhammayna annagunbaa isku tashanno oo annagunbaa isku kankeenno oo annagunbaa khamrada soo qaadanno annagunbaa fikra keenno annagunbaa jilitaanka keenno oo awlri dhisaasna marka ku samayna waayahay tahriibka oo kale ma samayseen tahriibtan iyo haddeer waxaa jirta riwaayad culus aan soo wadno oo tahriibta aad sheegayso ee dadka soomaaliyada aafaysay iyo weliba dhallinyaradii aafaysay ee gaari badan iyo geesi badanba lagu waayay een, muddo badan ay soconaysay oo haddeerna dee ugu dam- mid weji cusub keentay oo dadka inta muuqaal laga soo duubay iyadoo la garaacayo aad arkayseen baa jirta riwaayad culus oo aanu samaynay aan rabnay inaanu jillo oo dad badan ay ka qayb qaadanayaan marka taasina iyo xoogaa xagga qarashka bay ka yar fadhiisata waayahay ewaka waaya ee, inta badan bulshada soomaalida waxay aada u daawadaan riwaayadaha aada dishaan ee aada soo saartaan baraha bulshada sida youtube-ka oo kale Ee, aada baa laydinka daawadaa marka maxaad dareentaan markii ay bulshada aad ku dhex jirtaan oo filimadiini la daawanayo dareenkiinu waa sidee niyow dadka horta inay daawadaan waxaa ka qurux badan inay ficilka aanu sheegin hadduu wanaagsan yahay qaataan daawashadaas hebel baa ku daawaday waa ku daawaday alla waa ku arkay alla waa ku wey moogtay xigmad saa u badan ma leh laakiin waxaad ka hadlaysa hadduu wanaagsan yahay tusaale ahaan barnaamij baad diyaarisay barnaamijkaasi waxbuu ka hadlaya wanaagsan oo bulshada dhexdeeda buu wax ka sheegaya wanaagsan weli waddadaasi way xun tahay taasaa fiican Een, inaad iska daawato iskaga tagto waxaa ka fiican inaad ficilkii uu sheegaya hadduu wax wanaagsan yahay aad qaadato hadduu xun yahayna aad tiraa niyow dadkan waxba ma sheegayaan inuu iska fadhiistaan guryahood iska kala aadaan de waa kaa marka anagu waxaan dareenaa dadka markay yidhahdaan alla ilaah meesheedii baad dhigteen waxaan u aragnaa qofkaasi qof ku waantoobay isagu ama qof kale uu garanayo u sheegay farrintaasoo u gudbiyey baanu aragnaa Ay, ee, fil- riwaayadaha kale aada samayseen maxaa ka mid ah riwaayadahanu kale aanu samaynay weli way badan yihiin oo way iska keegedmadeen way badan yihiin waa moogiya mukhalas waa maxaa qurbaha iga qabsaday waa qarsanayaa waa saan kuu sheegay waa guurno ilaa qix weligeedii baan nahay dad badan baa ku daawanaya kaana dhegeysanaya laanta afka soomaaliga v o a Mhm.
maxay tahay fariinta aad ujeedinaysid ama dadka aad kula hadlaysid Een, ummadda soomaaliyeed waxay u baahan tahay meel kasta iyo waddan kasta waxaa laga yaabaa laba qof waddanka ugu yar ama saddex qof oo qaxoontiya inay joogaan dad dee kala firirsanoo adduumada saa u kala firdhayoo qaxoonti iska ah waxmaya soomaalida un baa jirta haddeer marka waxaan horta ilaahay ka baryaa inuu ilaahay naga saaro oo waddankeenu oo nabada oo dadku isu soo noqdeen oo isu hiloobeen oo dagaalka iyo inkaaraha iyo waxaan laga baxay in ilaahay na tuso Een, waxaan odhan lahaa dee kolley arrintaas imaanshaheeda inagun baa lanaga sugaya nabadda iyo wanaagga iyo kalgacalkaas inagun baa lanaga sugaya ummadda soomaaliyeed ina dhegeysanaysa qof kasta waa dadkaaga iyo dalkaaga xil baa kaa saaran hal irmaan haleelada murkaha laga hibsiinaayo saca haysha dheer iyo dibiga higilka weyn yeeshay adhigoo hareeraha guryaha qabla daaqaaya caanaha hadhkii aadantoo haanta laga buuxsho inkastoo halow dhimay ku dhacay hodankii maalkeenna waa abaartee inkastoo halow dhimay ku dhacay hodankii maalkeenna misena heelka waa lagu hayaa hirashadoodiiye hilibkii dhammaankaa guryaha laguba haystaaye hilinkii carbeed baa ku furan loo halwadiyaaye dhalinyarada hurudaan arkaynkuna hiloobayne horar caydha anigoo ah baan debed hayaamaaye hirarkii baddaydaan ka qaday hodantidoodiiye hanaad caydha waxaa iigu wacan wahaabkanaan ahaye webigoo haraacaa haddana haqaydhallaankiiye beeraha hadhkoodaan u aalhoogay iyo ciile dunidoo ihiiftaan baryada gacanta hoorshaaye cirkoo hilaacaan haraad hogortamayaaye haqablii dhulkayga ah baan haayir geliyaaye gaajada habeenuma lahayn heertay sabadiiye hamuun aan go-ayn baa niyadda huruda waa noole hindisihii waxaa iigu dhacay higso meel kale hududuunkan ilaahay badin ayaan hindanayaaye heeryada saboolkaan huwaday kuna huleelaaye haabhaabtay baahida anoo hoyga buuxsadee hab waxaan la dhacayaa anoo hilaya aagaane hungadaan ku raysta anoo hoos ka soo kacaye hir caleena anigoo arkaan omoska haybishaaye hindisihii waxaa iigu dhacay higso meel kale eebow hoggaan daacadoo hadhaca noo waaba eebow qoxoontiga habqamay wiilka hidha diifta eebow hiddo mid u lahaa taladahaaneeda eebow habeen mid u lahaa taladahaaneeda eebow ducada hooriya ee haygu qarin doorkan eebow dalkoodana ku hayharada noo buuxi eebow midnimada hadh lehe lagu hoga gooyo eebow soomaalida ka habee heel kastaba aaday kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah dhalinyaro ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya oo si iskooda isugu xilqaamay inay dhalinyarada ka wacyigeliyaan aafada tahriibta maandooriyaasha qabyaaladda iyo ka qayb qaadashada colaadaha waxa uu magaalada nairobi ugu waramayey wariyaha v o a khadar maxamuud xareed
nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a soomaaliya waxaa la aaminsan yahay in dadka ku nool boqolkiiba toddobaatan in ka badan ay dhallinyaro yihiin heerka shaqo la-aantuna waa mid aad u sarreeya gudaha dalka dhallinyaro badan oo waxbaratay ayaan hore u helin shaqooyin ay ku qanacsan yihiin waxaanay muddo dheer ku qaadataa inay sugaan helitaanka shaqo ku habboon taasi oo mararka qaar ku keenta niyad jab iyo inay dalkooda ka tahriibaan hase haatee waxaa jira dhalinyaro badan oo xirfadaha iyo aqoonta ay barteen ku samaysta shaqooyin ay dheef badan ka helaan wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf ayaa dhowaan magaalada boosaaso waxa uu kula kulmay guddoomiyaha koox dhalinyaro ah oo isku kaashaday sidii ay shaqo abuur u samaysan lahaayeen wiilkaasi oo lagu magacaabo yuusuf cabdi shile ayaa v o eda uga warramay shaqada ay qabtaan iyo dhalinyarada ku bahowday hawshan
raad filims sidaad sheegtay waxay ka shaqaystaa duubista iyo samaynta muuqaalada ama filimada qofka sida u yaqaano si gaara waxaan u sameynaa filmaanta ama videoyada documentariga loo yaqaano ama taariikhda ha ka hadleen shaqsi gooniya ama meel gooniya ama hay-ad gooniya ama xarun gooniya ama dhacdo markaa taagan sidoo kale waxaan sameynaa ama aan bulshada u qabanaa sawirqaadista oo laftirkooda dad gaara aanan ku tixgelin horumarka dalkan aan kaga qayb qaadano iyo waxyaabaha bilicda magaalooyinka oo kale inta aan ka gaarno marka fadhigayga waa boosaaso dhallinyara ku midaysan waxaa ka shaqeeya dhallinyaro xirfad leh waxaan ku shaqaynaa software iyo agab kala duwan waana warbaahin gaar loo leeyahay oo dhallinyaro waayahay yuusuf waxaad iga warantaa fikraddan xilima idinku dhalatay maxaase idinku dhaliyay barnaamijkan dhowr sano ka hor baan sameynay waxaan tiigsiga iyago ama himilada iyadu tahay inaan meel sare ka gaarno marka laga yimaado warbaahinada caadiga ah ee ka jira halkan intooda badan waxay diirada saaraan ama ka hadlaan siyaasadda laakiin inagu waxaan rabnaa inaan xoogga saarno horumarka iyo soo saaristii bilicda dalka sababaha kale nagu dhaliya waxaa ka mid a halkan kama jiraan inta badan shirkado ama warbaahino sameeya ama duuba muuqaalada documentariga loo yaqaano waxaan ka warqabtaa standardka caalamka xilligan waa mid hormarsan muuqaalada la sameeyana waa kuwa h d a marka waxayga sidaan anagu aaminsannaa wax quality leh ee aan dadka u qabanno waxyaabaha aan samaynona waxaa ka mid ah saan horey kuugu soo sheegay muuqaalada documentariga ah oo dadkaan u samayno iyo sidoo kale waxyaabaha shorta filimka ama muuqaalada ama clibska yaryar oo aanu goobaha ama dadka u samayno inagoo qiimo jabanna wixii ku samayna marka waxaan aaminsannahay in hay-adda iyadu ay qeyb wanaagsan ka qaadatay horumarka deegaanka oo barnaamij loo baahnaa aan soo kordhinay waa tahay waxaan raba inaan ku weydiiyo markii aad duubtaan filimaanta sawirada a qaadaan kadib waxaa jira goob aad ka baahisaan mise dadka si gaara u siisaan waxaan u qaybinaa dhowr qaybood tusaale ahaan oo kale qof waxaa jira intuu ku yeerto ku dhahayo waxaan rabaa maanta in barnaamijkan aan qabanaya ama xafladdan aan qabanaya in barnaamij muuqaala layga sameeyo oo ka sheekeynaya halkan marka barnaamijka waa la sameynayaa qofkan waan siinaynaa laakiin markaan siina kadib dadka qaar codsi baanu u gudbinaa in muuqaalkan aanu baahin karno iyo in kale marka laga yimaado muuqaalada inagu aanu gaarka usoo duubanno oo marka dhacdooyinka taagan ka hadlaya qofka waxaan weydiinaa inaan baahin karnay in kale marka haddii aan fasax u haysanno waxaan gelinaa social media tusaale ahaan waxaan leenahay facebook bage rad films la yidhaahdo waxaan kaloo leenahay youtube twitter iyo meelo kale oo dadka aan ugu sheer garayno halkaas dad badan baa view ka hela inaguna aan kusii faafinaa marka waxaan u aragnaa runtii in barnaamijkaas wax badan soo kordhiyey oo social mediahana dad badan ay ku xiran yihiin bejijkeena kala duwan dadka qaarna waxaa jira in si gaara muuqaalada loo sameeyo ama aan u duubno ay si gaara u qaataan oo hadhow meelahooda ay u isticmaalaan marka labada nooc in qaar aan faafino oo aan gelinno bejajkeenna iyo qaar aan dadka siino bay u qaybsamaan ma jidho meelo gaara ama gooniya oo aan ka baahino muuqaalada aan duubno sidee u arkaan marka dadka idinla soo xiriira wallaahi qofba si weeye dad qaar waxay u arkaan inaysan barnaamijkan uusan heerkiil rabay tayadiisa weli gaarsiisnayn qaarna oo nagu dhiirigeliyaan oo waxay u arkaan barnaamij fiican oo aan bilownay qof haddee aragti dadku isku mid maaha dad badan laakiin waraaqay noo soo diraan qaarkood way nagu dhiirigeliyaan inaan shaqada noocaana sii wadno waxaan u malaynayaa hay-addii ugu horreysay ee noocaana sidaa u ballaaran ee halkan ka jidha oo dhallinyaro iskaashatay ay ku sameeyaan barnaamijka noocaana ee samaynta muuqaalada iyo filmaanta h d ga
ma jiraan in qeybo ka mid ah ee gobolada dalka laydinkala soo dalbado aad halkaa aadaan muuqaalo iyo sawiro aad kasoo samaysaan
qorshaha weynoogu jidhaa laftirkaygu inaanu isballaarino oo meelahaas xitaa intaa xafiisya aanu ka furanno aanu ka howlgalno ama ka shaqayno laakiin ma badna hadda in meelo kale oo fogfog aanu shaqo u aadno
yuusuf cabdi share oo magaalada boosaaso ugu waramiye wariyaha v o e da yuusuf maxamuud yuusuf halkaad kala socoteen waa laantaaf soomaaliga v o a
weli waxaad la socotaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta laanta afka soomaaliga ee v o ayuu si toosa idinkaga imaanaya ramadaan mubaarak meel kastood joogtaan mid ka mid a qhasiidooyinkii bisha barakaysan ee ramadaan aan idinku talagalnay kusoo dhawaada
rasuulkii bilaay baraka helahaayo barisamada duunyada u barwaaqa weynto afarteedii baalood qurux soo bandhigayaan barigeeda bacaw oo ku bislaaday roobkiyo balliyada xadheedhe bajiye shimbirihii kadbaqdeen dushiisiyo baadkaysku seexdeen waqooyina badii tahay cirku waa baliiso dadku soo burqanayo ijiibay kiciyo hadba mawjad bacdoo barkanaysa bidacdii bug markay yidhaahdaan nuurkooda goodiyo bilaacooda birigii bidhaan waxay wegiyo bani aadmi garan karin Oh,
sidaasnaba ammaanka aynugu luqaynay fanaanka xasan aadan iyo fanaaninta oo la jibinaya halkaad kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha waa kan nuur xasan nuur bukhaari oo inala socotiya
kusoo dhawaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha waxaa weli socda ciyaaraha isreebreebka loogu soo baxaya koobka adduunka ee sanadka soo socda lagu qaban doono dalka ruushiya xulka iiraan ayaa noqday xulkii labaad ee u soo baxa ciyaaraha koobka adduunka ee soo aadan kadib markii ay isniintii laba gool iyo eber ay uga badiyeen xulka qaranka ee usbekistan ciyaar ka dhacday magaalada teheraan labada gool ay ku badiyeen waxaa u kala dheliyey sardaar casmuun iyo mahadi taremi kooxda ugu horreysa ee sanadkan u soo baxda ciyaaraha koobka adduunka waxay ahayd kooxda qaranka ee baraaziil xalayna waxaa dhacay ciyaaro kale oo ka tirsan isreebreebka koobka adduunka ee qaaradda aasiya xulka solomon islands ayaa waxa uu laba gool iyo gool ku garaacay babu new guinea kooxda qaranka macaw waxaa gurigeeda afar gool iyo eber ugu dhiibtay kooxda mayanmar indiya waxay hal gool iyo eber dirtay karegistan hong kong iyo xulka qaranka ee kuuriyada waqooyi waxay isku mari waayeen barbardhac gool iyo gool maleeshiya waxaa ka badisay lubnaan kambodiyana waxay hal gool iyo eber dirtay afghanistan vietnam iyo jordan ayaa kala qaybsaday barbardhaca eber iyo eber ah maldivis waxay laba gool iyo eber ku garaacday puntland halka falastiin ay laba gool iyo hal ay uga utroonaatay xulka qaranka ee cumaan turkmenistan waxaa ka badisay baxrayn yemen iyo nepalna waxa ay ku kala baxeen barbardhac eber iyo eber ah xalay sidoo kale waxaa dhacay ciyaaro ka tirsan ciyaaraha ciyaaro saaxiibtinimo oo ay ciyaareen qaar ka mid ah xulalka caalamka baraaziil waxay afar gool iyo eber ku qabatay austraaliya kooxda qaranka ee ingiriiskana waxa ay jab kala kulantay xulka qaranka ee faransiiska kadib markii lagu garaacay saddex gool iyo labo xubinta ciyaarahana dhegaystayaal waa naga inta
nuur xasan nuur bukhaari aad ayuu mahadsan yahay wararkii u dambeeyey ee dhinaca cayaaraha ayaad la socoteen laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta ayaad la socotaan meel kastood joogtaan waxaan idin leenahay ramadaan mubaarag guud ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta intaas ayaan kusoo gabagabaynayna waxaan idinkaga tegaynaa qasiidada nebi ammaanka ah
aynu saaciidayne sooma ramadaanta waa bishaan sugayne ilaahayna siiye aynu saaciidayne sooma ramadaanta salawaatullaahi calaa khayri khalqi maxamed mukhtaari